wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray tababar lagu baranayay habka sameynta iyo soo saarista filimada kaasi oo ay ka faa'iideysteen soddon xubnood oo ka kala socday shirkadaha filimada iyo warbaahinta kale tababarkan uu socday muddo shan maalmooda ayaa soo qabanqaabisay wakaaladda filimada ee wasaaradda warfaafinta waxaana ka qaybgalay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daa-uud aweys jaamac kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha maamulka iyo maaliyadda cabdinaasir xasan xuseen iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane daa-uud aweys jaamac oo si rasmi usoo xiray tababarkan ayaa ka waramay muhiimadda uu lahaa halkan waxaa lagu soo bandhigay oo ku saabsanaa tababarkii muddada toddobaadka ka yar inoo socday ee ku saabsanaa filim samaynta tababarkan runtii waxa uu ku soo aadayaa waqti muhiim ah oo ah dib u dhis ay soomaaliya ku jirto qaybna ay ka tahay in soomaaliya ay fariimaheeda gudbin karto idinkuna aad noqotaan kaadiriintii ama dhallinyaradii kaalintaasi buuxin lahayd oo fariimahaasi soomaaliya gudbin lahayd waxa ugu weyn halkan laga koorsado waxay tahay qaabka ugu wanaagsan ee fariimaha waddanka ku saabsan iyo fariimaha arrimaha bulshada la xiriira loo gudbin lahaa si farsamaysan oo cilmiyaysan waan uga mahad celinayaa ustaad cabdulqaadir axmed saciid in uu sacrifice sameeyey amaba uu naftiisa u huray inuu soomaaliya yimaado tababarkan muddada dheer socon karay amaba dhowrka bilood loogu talagalayna uu muddo kooban kusoo jeediyo dhinaca marka aan fiirino waxa uu idin furay albaabada in aad sii kororsataan aqoonta la xiriirta koorsada ama tababarka halkan aad ku qaadateen sababtoo ah haddii aad isticmaali lahayd xataa qalabkan casriga ee teknolojiyadda ama sida inaad cilmi baaris samayso waxaa ka horeysa inaad markaa hayso xog aad wax ku raadin karto marka waxaan filayaa cabdulqaadir inuu xogtii idin siiyey idinkuna aad meesha kasii wadi doontaan in aad xirfadihiina sare usii qaadaan idinkoo mar walba xusuusan doona doorka iyo sida nafhuridda leh oo idinkuu soo safray oo muqdisho u yimid oo uu tababarkan halkan uga soo jeediyo soomaaliya sidaan sheegnay waxay u baahan tahay in fariimaheeda la sheego ama waxyaabaha ka dhacaya la sheego caqabado badan ayuu waddankan soo maray caqabadahaasina soomaaliya wax uga soo gudubtay waxaa jira adkaysi iyo iskuduubnaan iyo wada shaqayn intaas waxay u baahan tahay in caalamka loo sheego jiilasha soo socda soomaaliyana loo sheego dadkii u sheegi lahaana waa idinka weliba qaab casriyaysan oo markaasi la jaan qaadi kara teknolojiyada casriga ah waayo haddii aanan maanta archival helin amaba aan la dhigin taariikhda maanta dhacday amaba taariikhda hore u dhacday haddii aan la gudbin meesha ayay ka baxaysaa waxaana noqon doonaa uma taariikhdeeda cusubta ama taariikhdeeda loo qoro mar walba oo taariikhdeeda lagu qorana waxaad jiraysaa in mar walba dhinaca hoose adiga aad marayso marka si aan u noqono kuwa taariikhdooda qora waxaan rabnaa in culumta aan baranayno ay ka dhigan tahay in aan noqono dadkii qalinka u hayay in soomaaliya waxay u baahan tahay aan ay gudbin karno ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ka qaybgalayaasha tababarkan iyo macallinkii duruustu bixinayay waxaana tababarkan uu door ka qaadan doonaa sidii bulshada loo gaarsiin lahaa fariimo wanaagsan oo waxtar leh